xilli ciyaareedkan ciyaaruhu waa ka duwan yihiin sidii hore nuurow dabcan waan ka hadli doonaa laakiin kulamadii xalay dhacay haddaan guudmar kooban ku sameeyo kooxda kubadda cagta yuventus ayaa goor hore waxa ay kaga badisay kooxda b s v andhoven saddex gool iyo hal oo guusha ku raacday yuventus young boys oo gurigeeda ku ciyaaraysa aston villa ayaa saddex iyo eber ku dharbaxday ac milanna waxa ay martigelisay kooxda kubadda cagta ee liverpool liverpool ayaase saddex gool iyo hal ku guulaysatay walow ac milan goolka ay la hormartay oo ciyaaryahan bulisaj wiilka maraykanku goolka u dhaliyay laakiin guushu liverpool ayay raacday bayer munich iyo waxaa kulmay kooxda kubadda cagta dynamo zagreb bayer munich waxay ku badisay sagaal gool iyo laba harrikane baa afar gool dhaliyey waxauna malaha ahaa kulankaasi kii ugu yaabka badnaa in koox sidaasi loogu durduriyo ciyaaryahan harrikane marka la eego kulamadii dhowaantan uu soo ciyaaray waxaa la yaab leh in uu saddexdii kulan ee ugu dambeysay sagaal gool dhaliyay real madrid gurigeeda ayay ku badisay stuttgart ayay ka badisay saddex gool iyo hal iyana guusha ku raacday sportis lisbon oo gurigeeda ku dheelaysana lili ayay laba gool iyo waxba kaga adkaatay nuuro waaya haddii aan dul istaagno ciyaartii bayan munik sidee ugu suuro gashay guushaasi aadka u muga weyn inay gaarto sagaal gool iyo waxba maxaa ku dhacay dinamo zagreb nurow kooxda kubadda cagta bayer munich waa koox awood badan waxaadna moodaa xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey in wejigabax iyo guuldarooyin badan ay la kulmaysay horyaalkii dalkeeda qaadi weysay kooxdii bayer liverkuson waa iyadii ku qaaday iyadoo hal kulana laga badinin marka waxaad moodaa koox carab badan haysay inay tahay macalin dhallinyaraha oo cusub ayay soo xergelisay fison company kabtankii kooxdii kubadda cagta manchester oo isagu mar dhowba ciyaaraha ka fadhiistay marka isfahamka isaga iyo ciyaartooydan dhallinyarada oo qaarkood ay garoomada iskaga hor yimaadeen ayuu laylinayaa marka waxaa la oran karaa dynamo zagreb oo dee ah kooxan awood badnayn iyo bayer munich oo doonaysa sanadkan in ay awood muujiso unbaa suuro gelisay inay badiyaan mooyaane wax dhinaca kale ka yimid ma aanay jirin haddii la eego kooxda dynama zagreb ciyaaryahan calaamad gaduudan laga siiyey ma aanay jirinin inkastoo fursado ay abuureen laftoodu laakiin koox aad iyo aad looga gacan sarreeya ayay ahayd ciyaarta a c milan milan maxaa ku dhacay liverpool iyo milan waxay ka mid yihiin kooxaha ugu waaweyn yurub oo milan waaba kooxda labaad maxaa ka qaldamay
ac milan haddaad maqli jirta sheeke ahayd waxaas iyo waxaas magaca ka hara ac milan hadda magacunbaa ka soo haray nuurow awood badan oo magacii ay lahayd hadda ma lahan waxaadna ka garan kartaa ciyaartooyda ay soo qaadata iyo kooxaha kale ciyaartooyda ka soo qaadato ciyaartooyda iskaartooyinka loo yaqaano kooxaha kale anfici waayay soo qaataan marka magac haddii aynu ka hadlayno ha magac weyn bay leedahay laakiin cidna markii horeba kulankan inay liverpool ka adkaanayso lama filaynin sababtuna waxay tahay labada kooxood ciyaartooyda kala wataana marka laysaba dhigo kuwo u qalmay ama isu qalmay ma aanay ahayn marka ac milan kulamada qaar way badin kartaa laakiin kooxaha waaweyn markay ay ka hor yimaadaan koox aan filayo inay natiijo weyn ka keeni karto maahan inkastoo macalin cusub la keenay xilli ciyaareedkan ciyaartooyda qaar lasoo kordhiyey laakiin ciyaartooyda la keenay kuwa gaarsiin kara inay heer wanaagsan gaaraan maaha waayo haddii aan usoo laabano qaab maaragtay qaabka ama isku aadka koobka champions league sanadkan waa uu ka duwan yahay kooxuhuna waa ay ka badan yihiin marka dhegeystayaasha aanan fahansanayn haddii aad u bidhaamiso horta nurow muddo badan bay qaadanaysaa iyo wakti dheer in faahfaahin dhamaystiran laga bixiyo qaabka isku aadkan loo soo sameeyey iyo sida kooxaha laisugu aadiyey laakiin hadda haddii aynu si kooban u sharaxano kooxaan siday u ciyaarayaan kaalimaha lagu soo baxayo cidda soo gudbaysa cidda haraysa kulmadan waxay yihiin haddaan si kooban u dulmaro nurow sanadkan horta waxaa cusub oo ugu muhiimsana waxay tahay in tiradii la kordhiyey oo soddon iyo lix kooxood laga dhigay soddon iyo lixdaasi kooxoodna loo dhisay qaab horyaal oo kale ah oo kooxda ugu sarraysa ilaa iyo kooxda ugu dambaysa ah laakiin sideed qaybood baa loo qeybiyey oo sideeddaasi qaybood koox walibaahi ay sideed kulan ciyaarayso nurow marka haddii si kooban loo sharaxo soddon iyo lixdan kooxood sideedda kooxood ee ugu sarraysa ayaa waxay u soo gudbaysaa si toosa wareegga lix iyo tobanka halka laga bilaabo kooxda gasha kaalinta sagaalaad ilaa iyo kooxda gasha afar iyo labaatanka oo ah tir ahaan marka la tiriyo lix iyo toban kooxood ayaa waxa ay yeelan doonaan ciyaaro isreereeba oo lix iyo tobankaasi sideed kooxood oo ka mid ihi ay u soo gudbi doonto wareega sideedii hore usoo gudbeena lix iyo tobanka markaasi ayaa lix iyo tobankaasi kooxood sideeddii markii hore tooska u guduftay sideeddii isreereebka kusoo baxday ayaa waxaa loo samayn doonaa qorotuurka wareega lix iyo tobanka iyagaa wareega lix iyo tobanka ciyaari doona waaya ugu dambeyntii ciyaaraha caawa dhici doona maxaa ugu waaweyn nur kulamada dhacaya marka la eego kulamadu waxay dhici doonaan caawana way dhacayaan habeen dambana way dhici doonaan caawa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee intermilan labadaasi kooxood dabcan waxay dadweynaha dib u xusuusin doonaan xilli ciyaareedkii hadda lasoo dhaafay maahane kii ka horreeyey inay ahaayeen labadii kooxood ee iskugu timid ciyaarta kama dambaysta ee champions league marka kulankaasi kuna xiiso badan oo aad loo sugay ayuu noqon doonaa b s g kooxda hirona ayay soo dhoweynaysaa halka kooxda kubadda cagta ee boloniana ay shakhtar doneski martigelin doonto marka kulamada ayaa caawa la ciyaari doona habeenkii khamiista ah waxaa kulmi doona kulamo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ee monaco barcelona la ciyaari doonta iyo kooxda arsenal oo atlanta buuqan doonta atletico madrid r b lebzig ay fudis isdari doonaan fyenord iyo byn liverkusenna way kulmi doonaan maxamuud mascadde aad baad u mahadsan tahay adiga mudan